intee sararta xaan urla saran allah ka saare subaxa wanaagsan intiisaa kaasamaa ku toosto dantooda soofi allahu siyaajia subaxa wanaagsan intiisaa kaasamaa ku toosto dantooda soofi allahu siyaajia subaxa wanaagsan
subax wanaagsan dhegeystayaal meelba joogtaan solbana maqleysan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka baryadiiyo weliba beerlula degeystayaal barnaamijka baryadihii beerlu waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah hawluul aadan xuseen nanka farsamada waa bilaal daayirwaan iyo dhegeystayaashan ku sugan afarta xaafadood ee magaalada beledweyne iyo weliba beledweynihii deegaanada ku xeeran waxay barnaamij kaga qeyb qaadan karaan islamarkaana ay si toos u soo wici karaan ebril lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa ebril lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha ugu horeeya qad ku jira asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filya on dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtiga u saamixa dhegeystaha kale qadku jira alo salaamu calaykum dhegeyste alo salaamu calaykum soo dhow magaca yaalkaa nagala soo hadleyso sida loogu waabariisto halkaad ku sugan tahay saaka aad iyaad u mahadsan tahay naciima sida quruxda badan ee barnaamijkii nagala qeyb qaadato waan kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale qadku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qadku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystayaashana dib kala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerula barnaamijka waxay kaga qeyb qaadan karaan islamarkaana ay si toos u soo wici karaan ebril lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa ebril lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya on dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu u saamixa dhegeystaha xigay qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste salamad dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystayaashana dib kala soo qabsaday barnaamijka baryadii baarula barnaamijka waxay kaga qeyb qaadan karaan islamarkaana ay si toos u soo wici karaan ebril lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa ebril lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fareymo qoraaleedka noogu soo diri kara furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waa ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu u saamixa dhegeystaha kale qadku jiro alo salaamu calaykum dhegeyste si lamida dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu u saamixa qaybihii hore barnaamijka baryadii beerlo ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal badan ayaa qaydka telefoonka ay soo taraya islamarkaana jecel barnaamijka inay nagala qayb qaataan dhanka ay fariimahana dhegeystayaal kale ayaa dhanka ay fariimahana fariimana soo gaarsiinay dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste soo dhow magaca yaalka nagala soo hadleyso waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laabo doono haddii waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste wacalaykum salaam waraxma soo dhowo magaca yalkaa nagala soo hadleyso sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka sacdiya aada iyo aada u mahadsan tahay sacdiya sida quruxda badan ee barnaamijkii nagala qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale qadkoo jiraal wasalaamu calaykum dhegeyste soo dhowo dhegeyst magaca yaalkaa nagala soo hadleyso
cabdiraxmaana joogaha badda suushin gaar ahaan
sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka
si wanaagsan ayaa loogu waabari aada iyo aada u mahadsan tahay cabdiraxmaan sida quruxda badan ee barnaamijkii nagala qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale qadku jiro alo salaamu calaykum dhegeyste salamada dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystayaashana dib kala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerula barnaamijka waxay kaga qayb qaadan karaan islamarkaana ay si toos uusoo wici karaan ibir lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste hallo salaamu calaykum soo dhow magaca yalkaa nagala soo hadleyso sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu u saamixa dhegeystaha kale qadku jira alo salaamu calaykum dhegeyste wacalaykum salaam soo dhowo magaca yaalkaa nagala soo hadleyso soo dhowo magaca yaalkaa nagala soo hadleyso sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka sagal aad iyaad u mahadsan tahay sagal sida quruxda badan ee barnaamijkii nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste alo salaamu calaykum soo dhowo magaca yalkaa nagala soo hadleyso sida loogu waabarista halkaad ku sugan tahay saaka aada iyo aada u mahadsan tahay sucaada sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya inu dib ugu soo laaban doono haddii uu waqti ugu saamixa dhegeystaha kale ee qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhow magaca yeelkaa nagala soo hadleyso
وعليه ولا شماعة فرحي عبدكم sida loogu waabarista halkaad ku sugan tahay saaka
سمنا السنة الأولى بسكوبي كنا في القوة برحيلة السعود كيف كده بينا عاصمتك لما على الأولى بريد واحد إذا تكمل عن فرعات السيارة فرعات الدارولة بيرو كيف أليس الإنسان كمان يستيقظ aada iyo aada u mahadsan tahay farxiya sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale ee qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya inu dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale ee qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste silimada dhegeystaha kale ee qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya inu dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystayaashiina dib kala soo qabsaday barnaamijka baryadii baarulo barnaamijka waxay kaga qeyb qaadan karaan islamarkaana ay si toos u soo wici karaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraleedka inoogu soo diri kara furaha lah saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qadka ku jira alo salaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan fariin
ku soo dhowaada qaybta labaad ee fariimaha ku saabsan halista ay keenaan waxyaabaha qarxa ee haraadiga dagaalku qaybtan waxaad ku baran doontaan qeexitaanada muhiimka ah kuwaas oo kaa caawin doona inaad fahamto noocyada kala duwan ee halista waxyaabaha qarxa khatarta ay keenaan iyo sida looga fogaado
waa maxay walxaha qarxa ee haraadiga dagaaladu tani waa aalad qaraxda oo la isticmaalay ama diyaar u ah in la isticmaalo waxaa laga yaabaa in la ganay ama la tuuray laakiin aysan weli qarxin waxaa laga yaabaa inaysan u qarxin ku talagal ahaan cillad ama sabab kale waa maxay miino dhuleedku tani waa aalad qaraxda oo loo qaabeeyey in lagu aaso dhulka hoostiisa dushiisa ama meel ku dhow ama sagxad kasta oo ku habboon waxaa loo naqshadeeyey in lagu qarxiyo kuduljoogsi u dhowaansho taabasho qof gaari ama xitaa xayawaan maxay haraadiga waxyaabaha qarxa ee dagaaladu iyo miinooyinku sameeyaan dhimasho dhaawac shil xanibaad xayiraadda gaaritaanka khayraadka dhulka ama kaabayaasha dhaqaalaha halkee sida caadiga ah haraadiga dagaalada iyo miinooyinka laga helaa dhismayaasha burbursan goobaha hore ee militariga saldhigyada ay militarigu ka guureen dhismayaasha laga guuray raadadka iyo waddooyinka aagaga dagaalada waddooyinka loo maro aagaga istiraatiijiga ah gawaarida burbursan boholaha uu cawsku ka baxay goobaha istiraatiijiga ah sida buundooyinka biyo-xireennada garoommada saldhigyada militariga iyo wixii la mid ah sidee uga nabadgelaysaa marka aad ku timaaddo haraadiga dagaalada iyo miinooyinka ha u dhowaan ha taaban ha ururin ha kaydin ha faragashan ha garaacin ha taabsiin dab ama kulayl ha jiidin ka fogow shay kasta oo aad ka shakiso noloshu waa qaali ka fogow goobaha laga shakiyo ka fogow goobaha halista ah soo wargeli odayaasha bulshada
weli waxaan ku guda jirnaa qeexidda halista kala duwan ee qaraxyada waxaan hore uga soo hadalnay haraadiga waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka dhulka waxaanse hadda qeexi doonaa aaladda qaraxda ee macmalka ah waa maxay aaladda qaraxda ee macmalka ahi waa aalad loo sameeyey in lagu aruuriyo dhowr waxyaabood oo ciiriin ah iyo waxyaabo kale oo la heli karo taas oo laga samayn karo waxyaabo maalin walba la isticmaalo oo ay ku jiraan kiimikooyinka wax dumiya ama guba waxaana loogu tala galay in wax lagu dilo lagu dhaawaco lagu carqaladeeyo ama lagu waxyeeleeyo bartilmaameedka lala damacsan yahay sida badan waa la qariyaa si loogu kadiyo bartilmaameedka sidaas darteed waxaa laga yaabaa inaan la dhigin meel muuqata maxay sameeyaan waxyaabaha qarxa ee macmalka ahi dil dhaawac burbur shil saamayn siyaasadeed dhaqaale iyo kuwo bulsho halkee sida badan waxyaabaha qarxa ee macmalka ah laga helaa ama la dhigaa dhismayaasha burbursan kolonyada milatariga gudaha ama hoosta gawaarida shandadaha ama boorsooyinka aan lala joogin meelaha u dhow saldhigyada booliska iyo baraha baarista meelaha u dhow dhismayaasha milatariga suuqyada iyo meheradaha gudaha ama dhinacyada waddooyinka iyo isgoysyada dusha iyo sagxadaha kore sagxadaha iyo dhirta la aasay daboolan ama qarsoon buundooyinka dulmara webiyada ama bulaacadaha sideed uga badbaadi kartaa walxaha qarxa ee macmalka ah ha u dhowaan waqtina ha ku qaadan goobaha soo socda walxaha dayacan goobaha baaritaanada saldhigyada milatariga ee laga guuray kolonyada milatariga dhismayaasha burbursan kulamada heerka sare ah suuqyada iyo goobaha dadka badan wargeli odayaasha bulshada
intaas ayaan kaga gudubna fariintaasi dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka baryadii beerulo ayaan ku guda jirnaa dhegeystaha qadku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laabo doona haddii waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qadku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام soo dhow magaca yeelka nagala soo hadleyso
magacaygu waa duniyuu kala saareeyay tuleed dabadcaano sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka si wacan ayaa lagu waabariista gudihi ganacsiga goobaha waxbarashada xagga beeraha xoola dhaqatada susaarka gaadiidka dhammaan waa la qaadara adalaayinta waa beerlula jiro jooga la horumar wacan aada iyo aada u mahadsan tahay duniya sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale ee qadku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow magaca yeelkaa nagala soo hadleyso magacaygu waa nuur doo xaafadda nur xawaad sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka
saaka si-aada lagu waabariisto goobaha waxbarashada guudmada caafimaadka iyo hama waa loo wada dareer walaal aada iyo aada u mahadsan tahay nuur sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale ee qadku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste ka xumahay dhegeystaan qadka telefoonka ayaa ka go-ay qeybihii dambe ee barnaamijka baryadii beerlo ayaan isla soo gaarnay dhegeystaha qadku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste waana ka xunahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qadku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste halo asalaamu calaykum
salaam soo dhow magacayaalka nagala soo hadleyso magacaygu waa anas oo jooga magaalada galbeena sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka waan ka xumahay anas qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laabo doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qadku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste salamada dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laabo doono dhegeystaha kale qadku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay guud ahaanba dhegeystayaal waxaa intaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka baryadiyo beerula barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo xaawiluu laadan xuseen farsamada bilaal zaahir waani intaa barnaamijkan barnaamijkiisa xiga dib u kulmayna sidaa i nabadgeliyo